بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan ku soo jirnay mowduuceennii yaan ka digtoonaanaa oo taxanaha ahaa maanta waa qeybtii shanaad haddii alla yiraahdo weli shaydaankii iyo arrimihiis yaan ku jirnay maanta haddii alla yiraahdo waxaan wax ka taaban doonaa shaydaanku qalbiga bani aadamka iyuu weerar ku yahay oo uu dhibaato gaarsiiyaa dhibaatadaas marka maxaa lagu cilaajiyaa maxaa lagu daweeyaa ibnuqayim kitaabkiisa iqaadat lahfaan yuu si fiican arrintaa uga hadlay waxbaan kasoo qaadqaadan doonaa haddii la yiraahdo wuxuu leeyahay qofkii qur-aanka iyo sunnada u fiirsada wuxuu helayaa shaydaanka iyo dhagartiisa iyo in lala dagaalamo ka hadalka uu qur-aanku ka hadlaayo aada bay uga badan tahay inuu ka sheekeeyo qur-aanku nafta bani aadamka maxaa yeelay nafta xun waxaa lagu sheegay alla qowlkiisii ahaa ina nafsa la amaaratun bisuu naftu waa mid farid badan xumida waxaa lagu sheegay allawaama waa mid dagaasha qofkeeda ama saaxiibkeeda oo alla uu yihi walaa uqsimu binafsi lawaama waxaan ku dhaaranayaa nafta saaxiibkeeda dagaasha waxaa kaloo naftii xumeyd lagu sheegay yuu leeyahay alla qowlkiisa uu yihi wanaha nafsa can ilhawa yani qofkii horjoogsigiisa alla uu horjoogsanaya ka cabsada oo ka yaaba oo naftina ka reeba hawadeeda marka naftii hawadeeda raacda iyo waxa ay jeceshahay waa naf xuntaasi laakiin qofkii naftiisa ka reeba hawadeeda waa qofkaas waa uu hagaagsan yahay marka naftii meelahaasa lagu sheegay saddex maarat aayadood uu tilmaamay laakiin shaydaanka dhowr meelood baa lagu sheegay buu leeyahay suurad kaamilaana si gaara uga hadasha qul acuudu birabbi innaas maliki innaas ilaahi innaas min shari lwaswaasi alkhannaas aladii yuwaswisu fii suduuri innaas min aljinnati waannaas suuraddaasuu ka wadaa suuraddaasuu ka wadaa marka kadigidda alla uu ka digay shaydaanka oo addoomihiisa uu u digay aada bay uga badan tahay oo shaydaanka uu ka digaayo aada bay uga badan tahay kadigidda uu ka digay nafta wuxuu leeyahy marka maxaa yeelay sharta iyo fasaadka naftu ay leedahay waxay ka dhasheen waswaaska shaydaanka shaydaanku marka nafti isagaa maaragtay saaran oo maaragtay wax ku qarsada oo ay ateecdaa buu leeyahay allana wuxuuna faray inaan ka magan galno shaydaankii marka aan qur-aanka akhrinayno iyo marar kaleba inaan ka magan galno sababtun waxay tahay baahida aan u baahannahay iyo inaan aada ugu dhib qabno inaan aada macnaha ugu baahi qabno inaan alle ka magan galno shaydaankii maanala farin buu leeyahay inaan naftii alle ka magan galno hal marna nalama farin ee waxaa la sheegay in laga magan galo alle sharti ay leedahay naftu sidii xadiidkii khudbat alxaaja waxaa ku jiray wanacuudu billahi min shuruuri anfusinaa wamin sayi-aati acmaalina waxaan alle ka magan gelaynaa nafafyaalkeena shartooda iyo camalkeena xun yaan ka magan gelaynaa alle rasuulkuna sala allahu alay slama naftii iyo shaydaankiiba in laga magan galo xadiid usugu keenay baa jira xadiidkii tirmidi iyo keyrkiisa ay wariyeen tirmidi waa saxiix uu yiri sheekh albaanina kusoo arooriyey silsila saxiixa abuu hureyra yaa wuxuu leeyahay abubakrin asidiiq yaa wuxuu yiri yaa rasuula allahi callimnii shay-an aquuluhu idaa asbaxtu wa idaa amsaytu waxaad i bartaa rasuulka allow wax aan ku hadlo marka aan waa bariisto iyo marka aan maaragtay galabtii gaaro qaal wuxuu yihi qul waxaad tidhaahdaa اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مرجع مرجعك وحو ليهي عاتر أهذا ألو يعني الله يو كي غيب كي الشهادة أغايو يعني وحا مقن oo naga magaqaano cilmigood uu naga maqan yahay ama aanan arkaynin oo annaga dareenkeena ka qarsoon iyo waxaan u jeedno intaba allihuu cilmi badnaayo oo isaga wax ka qarsoone aanay jirin faatira asamaawaati walardi samooyinka iyo dhulka kii abuurayow raba kulli shayin oo maliika wax walba kii isagu maaragtay hantay oo lahaa oo maamulayay oo dabarayay oo ku tasarufayey boqorna u ahaa ashhadu an laa ilaaha illaa anta waxaan ka mara kacayaa oo aan ictiraafsanahay oo aan qirayaa ku xaq lagu caabudo inuusan jirin adiga ma ogiye acuudu bika min shari nafsii allow adaan kaa magan galay naftayda sharteeda wa min shari shaytaani wa shirkihi shaytaanka shartiisana adaan kaa magan galay iyo shirkigiisa macnaha shirkiga lagu dhaco sharakiihina waa la wariyey macnaha waa waxa uu dadka maaragtay ku jilaabto oo shabaagta uu dhigto waay shaytaanku allow adaan kaa magan gala yaad leedahay qeybtan dambe xoogaa xadiidka ma xoog badna waan aktarif calaa nafsihi suu-an aw ajurahu ilaa muslim inaan nafteyda xumo usoo jiido ama aan qof muslima kale dhib usoo usoo jiido macno ahaan waa wax saxoo wanaagsan laakiinse xadiidka riwaayo ahaan iyo xoogaa ahlucilmigu ay yihahdeen qeybtaasi ma ma sax ma ahan alla wuxuu yihi faidaa qara'ta alqur'aana fastaciid billahi min ashayطaani اrajiim inahu laysa lahu sulطaan cala aladiina aamanuu wcalى rabbihim yatawakaluun inamaa sulطaanuhu cala aladiina yatawalawnahu waladiina hum bihi mushrikuun haddii aad qur-aanka akhriso oo aada doonto inaad qur-aankii akhriso alla ka magangal shaytaankii naxariistii alle laga fogeeyey inahu shaytaanku laysa lahu sultaanun cala aladiina aamanuu wax xujaa kuma laha dadka muminiinta ah ee iimaankooda ka dhabeeyey wa calaa rabbihim yatawakaluun rabbigoodna tala saarta wax xujaa kuma laha inamaa sultaanuhu isaga xujadiisa iyo maaragtay tasaludkiisu wuxuu ahaaday cala aladiina yatawallownahu kuwa asaga ka weli dhigta waladiina hum bihi mushrikuuna ee asaga maaragtay cibaadadii wax la wadaajiya marka marka alla uu yihi fastacid billaah yani alla magan gal alla cusko alla xoog ka raadso marka asalka marka ereygaasu waa in maaragtay wax la magan galo loona dhowaado taasaa asal u ah marka alla wuxuu maaragtay na faray inaan shaytaankii isaga ka magan galno marka aan qur-aanka akrinayno sababtuna waxay tahay qur-aanku waa caafimaad wixii qalbiga maaragtay ku jiray buu maaragtay caafimaad u yahay wixii shaytaanku dadka qalbigooda uu kusoo tuurayey ee waswaas ah iyo shahawaad wax maaragtay xunoo la jeclaado ama wax xunoo la doono naftu ay doonto intaba qur-aankii daawo u yahay marka shaytaanku wixii uu raadahay oo nafta ku reebay yuu qur-aankii dawo u yahay marka waxaana la faray in cudurku meeshuu ka imaanayey ee asalka u ahayd ee uu kasoo burqanayey inaan macnaha iska ceyrino oo maaragtay qalbigii aan ka fogeyno si dawadu ay u hesho meel maaragtay saafi ah oo wax ka hor imaanaya aysan jirin marka dawadii marka qalbiga way soo gaaraysaa iyadoo wax maaragtay mucaarad ah ama maaragtay liddi ku ah aanay jirin dawadii marka si wanaagsan bay maaragtay faa-iido u keenaysaa oo waa lagu caafimaadaya qur-aankii sidoo kale qur-aanku maaragtay waa meeshii laga helayay hanuunka iyo cilmiga iyo kheyrka qalbigu meesha uu ka helayay hanuunka iyo cilmiga iyo kheyrka waa qur-aankii sida biyuhuba ay macnaha abuurka iyo waxa soo dhalanaya ay maaragtay asal ugu yihiin oo biyaha aan looga maarmino ay lama horaan ugu yihiin shaytaankuna waa naar gubaysa waxaa soo dhalanayay midba midkuu ka horeeyo wixii soo dhasha wuxuu doonayaa inuu gubo oo baabi'iyo markuu dareemo in qalbiga khayr ku soo dhashay wuxuu ku dadaalaa suu khayrkaas u fasaadin lahaa oo u gubi lahaa marka waxaa la isfaray in alle laga magan galo shaydaankii si aanu kaaga fasaadinin oo aanu kaaga hadlaynin wixii maarata aada qur-aanka ka heshay oo faa-iide ahaa sidoo kale malaa-igtu way usoo dhowaataa qofka qur-aanka akrinaaya qur-aan akhriskiisana waa ay dhageysataa oo waxaa ansaxday sidii maaragtay muslim uu wariyey in usayd ibnu xudeyr oo saxaabadii ajilada ahayd ka mid ah oo reer ansaareed ahaa markuu qur-aanka akhrinayey wuxuu arkay wax sida buur oo kale ah oo haddana ama maarata daruur oo kale ah oo haddana faynusyo iyo wax nalal oo eg iyo ay ka dhex muuqdaan markaas rasuulku wuxuu u sheegay sal alla ly slam taasi waa malaa-igtii buu yiri waa malaa-igtii ayuu yiri rasuulku sal alla ly slam shaytaanku marka malagga waa uu kasoo horjeedaa cadowna waa u yahay marka qofkii qur-aanka akrinayay waxaa la faray inuu alle ka dalbo inuu ka fogeeyo cadowgiisaas si macnaha malaa-igta ay meesha u timaado ila malaa-ig iyo shayaatiini meel kuma wada kulmaane sidoo kale shaytaanku qofkii qur-aanka akrinayay dagaal xoog luhu kusoo qaadaa si uu uga mashquuliyo maqsuudkii qur-aanka laga lahaa maqsuudka qur-aanka laga leeyahay waa maxay in lagu tadaburo oo maaragtay aada loo fahmo oo la ogaado waxa alla uu kaa doonayo shaytaanku marka wuxuu ku dadaalayaa inta tabartiisa ah inuu kala dhex galo qofka qalbigiisa iyo maqsuudkii qur-aanka laga lahaa marka qofkii ku intifaaci maayo intifaaci loo baahnaa inuu qur-aanka ku intifaaco markaasa waxaa la faray intaanu qur-aanka bilaabin marka uu qur-aanka bilaabi rabo oo akhriskiisa gelayo inuu alla ka cawdu bilaysto shaytaankii oo shaytaankii alla ka magan galo sidoo kale qofka qur-aanka akrinaya alle ayuu la koodayaa hadalkii alle ayuu kula koodayaa yani alluu hadalkiisii kula koodayaa allana ma dhageysto wax ma dhageysto sida uu u dhageysto nebi qur-aankii akrinaya oo maaragtay codkiisii qurxinaya yani korna u akrinaya qur-aankii shaytaankuna waxa uu jecel yahay waa maxay waa heesaha iyo wixii la halmaala markaasaa qofkii qur-aanka akrinaya waxaa la faray inuu maaragtay shaytaankii iska ceyriyo oo uu maaragtay ka cuudibileysto marka uu alle la koodayo oo allana haddii qur-aankii aada akrinaysa uu dhageysanayo marka nebiga akrintiisa haba jeclaado ile ambiyadu maaragtay iyagu waa ka xoog badan yihiin xoogaa maaragtay dadka kale maadaama ay waxyi iyo uu kusoo dege eh laakiin qofkii kale oo qur-aanka akrinayaan sidooda sidoo kale alla waa uu waa u dhageystaa sidoo kale shaytaanku wuxuu ka shaqeeyaa inuu tashwiish iyo shuush uu kaa geliyo qur-aankii oo uu maaragtay khalkhal kaa geliyo oo carabkaadii macnaha uu xataa qur-aankii soo qaban waayo aan fahamkiisii iyo uu tashwiish uu kaa geliyo marka haddii shaytaankii marka uu meelaha kasoo aga dhowaado dhibkaas unbaa kasoo gaaraya qofka oo qofku maarata u ku dhibtoonaya marka waxaa aada muhim u noqotay in alle laga magan galo shaytaankaas sidoo kale shaytaanku wuxuu aada ugu dadaalaa inuu insaanka ka mashquuliyo khayrka hadduu qofku uu damco inuu khayr sameeyo shaytaanki waa soo dhex galaa marka meesha oo hadda rasuulka sal ll ly slam yaa wuxuu yiriba ina cifriita min aljinni tafallata albaarixata yuu yiri calaya yani waxaa yani igu soo fakaday mid madax adag oo jinniga kamid ah waa shaytaan liyaqtaca calaya salaatii si uu salaadeydii u gooyo oo cabsigelin iyo wax noocaasoo kale uu sameeyey xadiidka qaarkood waxay sheegaysaa inuu dab iyo waxsaasoo kale la soo orday xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyo abu hureyra laga wariyey marka mar alla markii waxa uu qofku uu sameynaya ay yihiin wax aada qofkii u anfacaya oo allana uu jecel yahay shaytaanku inuu marka shuush iyo tashwiish uu geliyo aad buu ugu dadaalaa oo oo qofka uu ka weeciyo meesha imaam axmedna wuxuu weriyey xadiidkii sabra ibn abilfaakih inuu rasuulka maqlay sal slam isagoo leh shaydaankii qofka bani aadamka ahaa jid kasta waa uu u fariistay markuu soo islaamayay jidka islaamku u fariistay oo wuxuu yidhi atuslimu watadaru diinaka wa diina aabaa-ik waryahan islaamkii waad gelaysaa markaasaad aduu diinkaad haysan jirtay iyo diinka aabayaalka faraha ka qaadaysaa marka ariiqi islaamka markuu qofku marka inuu soo islaamo rabay imaanaha uu ka hor imaanayo wuxuu leeyahay miyaad soo islaamaysaa oo diinkaadii aad haysan jirtay oo aad weligaa ku taagnayd iyo diinka aabayaalka miyaad ka tegaysaa oo soo islaamaysaa markaasaa qofkii caasiyey shaydaankiio waa uu islaamay kadib haddana wuxuu u fariistay ilaa hijro iyo yaa laisku waajibiyey waqtiga rasuulka sal l slama qofku hadduu diinkiisa muujisan kari waayo ama ku dhaqmi kari waayo oo loo diido inuu haajiraa waajib bay ku tahay oo hijradu maarata ma dhammaato laakiinse mid aada u qiimo badan bay ahayd oo waajibnimo gaar ah maaragtay la isku waajibiyey waqtiga rasuulka sal slam uu noolaa marka qofku hadduu inuu soo haajiro damco wuxuu leeyahy atuhaajiru watadaru ardaka wa samaak war meesha aada weligaa ku noolayd iyo dhulkaadi iyo cirki miyaad macnaha yani kaa sareeyey meesha aada weligaa ku noolaan jirtay miyaad kasoo tegaysaa buu leeyahay hadduu marka qofki uu shaydaankii caasiyo oo uu soo haajiro haddana dariiqi jihaadku u fariistaa waa maaragtay jihaadu nafsi walmaal sida ibnuqayim uu leeyahay markaasu wuxuu leeyahay ma dagaalkii baad gelaysaa muslimka maaragtay lagu difaacay oo maaragtay dulmiga laisaga celinayay wuxuu leeyahay miyaad dagaalamaysaa markaasaad aada dhimanaysaa markaasaa haweentaadii la guursanayaa oo xoolahaadi la qaybsanaya marka xadiidka imaam axmed iyo nasaa-i baa weriyey iyo tabaraani ibnu xibbaanna waa saxiix buu yiri sidoo kale waxaa waa saxiix yiri ciraaqi ibnu xajarna waa xasan buu yiri sheekh albaanina silsila saxiixuu ku sheegay xadiidka shaytaankii marka dariiq kastoo khayra qofkii waa uu u taagan yahay mujaahid wuxuu yihi maa min rifqatin takhruju ilaa makata ilaa jahaza macahum ibliisu midla cidatihim wuxuu ku leeyahay qolo qolo ma jirta buu leeyahay maka matalan inay yani cibaado u aadan rabto mathalan ilaa haddii ay jiraan shaytaanku wuxuu ku daraa ibliis wuxuu ku daraa tiradooda oo kale oo shayaatiina si ay cibaadadooda maaragtay tashwiish uga geliyaan ibnu abi xaatim baa marka tafsiirkiisa ku wariyay marka shaytaanku marka jidadkii buu kuu taagan yahay gaar ahaan markaad qur-aanka akrinayso markaasa addoonkii waxaa la faray inuu maaragtay shaytaankii uu la diriro shaytaankii jidgooyada kuu sameynaya inaad la dirirto oo aada alla ka magan gasho yaa laguu jideeyay adiga si aad dariiqaadi ugu socoto sida qofka musaafirkaaba haddii maaragtay kuwa jidgooyo sameynaya ay ka hor yimaadaan uu maarata ugu mashquulo siduu isaga leexin lahaa si uu dariiqiisa ugu socdo sidoo kale shaydaankii alle la magangelayay marka qur-aanka in la akhriyo la rabo waa calaamad iyo maaragtay cunwaan in waxa ka dambeeyaa magangalkaas shaydaanka alle la magangelayay uu yahay qur-aankii lala imaanayey qur-aankii la akhrinayay marka hadalka hadal kale oo caadi ah in acuudu billahi min shaytan rajiim lagu bilowdo mashruuc ma aha mashruuc ma aha wax la jideeyo maaha marka shaytaankii oo alle laga magan galaa waxay hordhac u tahay iyo baraarujin qofkii maqlayay in waxa ka dambeeya ay yihiin qur-aankii la akhrinayay marka qofku hadduu maqlo acuudu billahi min ashaytaan rajiim wuxuu u diyaar garoobaa inuu hadalka alla maqlo saasoo asal ku ahaa kadibna qofka haddaan lala joogin xataa inuu acuudu billahi min ashaytaan rajiim u yiraahdo xikmooyinkii faraha badnaay oo lasoo sheegay yaa ku jirta iyada lafteeda marka mashruuc bay u tahay xataa haddaan lala joogin marka faa-iidooyinkaas yaa maaragtay magangelkii laga magangelaya shaytaanka marka le qur-aanka maarata la akhrinayo faa-iidooyinkaasa ayaa ku jira iyo kuwo kaleba wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين